الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من حال أهل النار كتاب الخراج أي نكون أحجرني يقيبه جهادك وحا xadiidkaa u dambeeya ahaa laa taqtasimu warahatii diinaara maa taraktu bacda nafaqati nisaai wa mu'anati caamilii fahuwa sadaqa mu'anati caamili ayuu sheekhu qabtu sharxaya abu daawuud matnigo waxa uu ihi yanii akarat akarat yani akarat alard akara akaarun akaratu akaarku waa qodaalka marka caamilku waa ninka beerta qodaya ka shaqaynaya can abilbakhtari qaala waxa uhi samictu xadiiثa min rajul xadiid baan nin ka maqlay buuri faacjabanii xadiidkii baa aada ii yaabgeliyo macnaha waan jeclaystay faqultu waxaan ihi uktubhu lii bal waxaan doonayaa xadiidkaasi wuu ila wanaagsanaadee inaad ii qorto fa ataa bihi wuu ii keenay maktuuban mudabbara isagoo qoran oo la qurxiyey mudabbaran bimacnaa mutqanan si wanaagsan loo qoray dhibcaha iyo waxyaabahaasuu ahaa markaa mudabber qofka tadbiirka xadiidka waxaa ku sugan dakhala alcabaasu wacaliyun calaa cumara labadaa asxaabi baa u galay cumar bin khaaab wa cindahu dalxatu wazubayr wacabduraxmaan wa sacdu afartaa asxaabina way ag fadhiyaan cumar wa humaa yakhtasimaani cabaas iyo cali way doodaya faqaala cumaru lidalxata wazubayr wacabdiraxmaan wa sacd afartii asxaabiya ag joogay buu cumar ku yidhi alam taclamuu miyaydaan ogayn ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku inuu yidhi kullu maali nabiyi sadaqa xoolaha nebi leeyahoo dhami waa sadaqa markuu dhinto ilaa maa adcamahu ahlah reerkiisa wixuu raashin u siiye mooyaane wa kasaahum uu huwiyo innaa laa nuura nalama dhaxla annaga haddaanu ambiyada nahay inuu sidaa nebigu yidhi ma ogtihiin afartiinan asxaabi ee jannada loogu bushaareeyey qaaluu bala waa ognay bay dhah qaala markaa wuxu uhi fa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa waa yunfiqu min maalihi calaa ahli maalkiisa ehelkiisuu ka biilin jiray raashinka ka siin jiray wayatasadaqu bifadli inta dheeraadkana sadaqu u bixin jiray uma twufiya rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam intaa kadib nebigii waa loobsado waa dhintay fawaliyaha abu bakrin sanatayn laba sannadood buu abu bakar madax ahaa fakaana yasnacu dabeedna wuxuu samayn jiruu ahaa mid sameeya aladii kaana yasnacu kuu samayn jiray rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam oo ah xoolahan in laga masruufo ehelka uma dakara shay-an buu sheegay min xadiidi malik bni aws xadiidkaa hore aynu soo marnoo kale unbuu raawigu in lamida sheegay can caaishata annaha qaalat waxay tihi ina aswaaja nabiyi sala allahu alayhi wasalam xaasaskii nebigu xiina twufiya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markii nebiga loobsado adduunka ka tegey aradna waxay dooneen an yabcahna cuhmaana bna cafaan cuhmaan ibna cafaan inay u diraan ilaa abi bakrin asidiiq abu bakar sidiiq bay dooneen inay u diraan cumaan ibnu cafaan macnaha cumaan waa ergo abuubakarna waa madax fa yas'alnahu ay weydiiyaan humunahuna min annabiy sala allahu alayhi wasalam humunkay nebiga ku lahaayeen xaasaska marka ninkoodu geeriyoodo ilaa humun bay leeyihin kol haddii carruuri joogto faadimaa joogto fa qaalat lahuna caaisha waa la kala faqiihsan yaha waa la kala cilmi badan yaha caaisha u jawaabtay waxay tidhi caaisha alaysa miyaanu ahayn qad qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu mid yidhi laa nuuratu maa taraknaahu fahuwa sadaqa lama dhexle waxaanu ka dhimanaa waa sadaqa miyaanu nebigu odhan dhaabad bay hor dhigtay waman xafida xujatu calaa man lam yaxfid daliil buu ku yihiya mid hor joogsada ninka wax xafiday ninkaan xafidin marka iyadu way xafido iyaguna may xafid halkaa waxaad aragtay rag iyo dumarba waa la kala cilmi badan yahay cilmiguna qofkiisa waa caawiya عن عائشة بإسناده نحوه قال قلت ألا تتقين الله وحن كل مدمر وميلان إلهي كعب سنين محا أبو بكر وريرني سنة وحو يديني ألم تسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ميلان مقال يقول يسقل لا نورث ما تركناه فهو صدق وإنما هذا المال لآل محمد حولها آه nebi maxamed aalkiisaa leh sidee u leeyihi waa ka bedel linaa'ibatihim baahido naa'ibada waa shayga xaajada ahe ku imanaya shayga caaridka ah mashaakilka ku yimaadaa lagu bixin walidayfihim iyo martidooda waxyaabahaasaa lagu bixinaya milki ay qaadanayaan ma aha liaali maxamed marka la leeyihi nebigu wuxuu uhi fa idaa midtu markaan dhinto dad yahow fahuwa maalkaasi ilaa waliyi اlamr talada muslimka ninka haya min bacdii dabaday ayaa gacanta ku haynaya ninkaasaa maamulaya biilkiina reeraha ka siinaya wixii kalena sadaqo u haynaya baabu fii mawaadici baabun fii bayaani mawaadici qasmi اlkhumusi wa sahmi di lqurba wuxuu u baab yahay iyadoo la caddaynayo meelaha lagu bixinayo khumuska khumuskuna dee waa qaniimadii cadowga laga qabtay markii lala dagaalamay oo shan meelood laga dhigay meel ka mid a oo loo sii qaybinayo rasuulka iyo qaraabadiisa masaakiinta intaa aayaddu ay sheegtay meelaha fayga lagu bixiyo unbaa khumaskana lagu she lagu bixiya markaa waxaa la caddaynayaa mawaadicdiisa meelaha la dhigo aayaddu ay sheegtay waclamu anamaa qanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba ila akhir laaya sahmi di lqurba qaraabada rasuulka iyo qeybta qaraabadan rasuulku waa ayo qaraabada rasuulka garanaya wax laga siinayo waxaan cadowga laga helay qeyb khumuska kamida ama faa-iida waa kuwee maxaasaskiisa ma-aalu beytkiisa qeyb kamidaba xadiidkana si cad u sheegaya masle fuqahadu ay isku khilaafaan wey lakin daliilkana kala xukumaya can jubayr bni mudcimin anahu jaa wuu yimi huwa isaga iyo wa cuhmaan bnu cafaan labada asxaabi baa soo dhacay yukalimaani rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam nabiga waxay kala hadlayaan fii ma qasama wuxuu qaybiyey oo min alkhumusi khumuski iyo khumusta isla garanaysa bayna bani hashim wa bani lmualib labadan qolo banu hashim bnu cabdilmualib wa banu lmualib labadaa qolo bani haashim iyo bani lmualib faqultu waxaan yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow qasamta waad u qaybisay liikhwaanina bani lmualib dee qaybtii waad ku dartay walaalaha iyagan reer bani lmualib walam tucdinaa shay-an annagana waxba namaad siin wa qaraabatunaa wa qaraabatuhum qaraabadayada iyo qaraaba macnaha dhowaantaanu ku dhownayo dhowaantay ku dhow yihin ninka waaxida way siman yihin waaya de waa kuu simana qaala nebiyu markaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam inamaa banu haashim reer banu haashim iyo wa banu lmualib shayun waaxidu waa qolo keliya weliba labadaa qolo ee iyagu ay ka soo jeedaan ayaabay isku aabba ahaayeen iyo isku aabiyo hooye ahaayeen haashi laakiin mudalib banulmudalib iyagu aabba gaaray ahaayeen marka kii aabbaha gaar ahaa buu nebigu soo dhaweeyey labadii kalena way hadheen way ka hadheen aalubeytkii la siinayay khumuska waaya qaala wuxu uhi wakaana abu bakrin wuxuu ahaa marka shayun waaxidun xadiidka dambea isaguna sii fasiri doona siday shay keliya u yihin qaala jubayrun wuxu uhi walam yaqsim libani cabdishams walaa libani nawfal labadan qolo oo la sinaa labadaa uu siiyey min min dalika alkhumus khumuskaa waxba kamuu siin kamaa qasama siduu u siiyey libani haashim wa bani lmualib siduu labadaa qole u siiyey war reer bani cabdimanaaf afartoodan labana wuu siiyey labana wuu ka reebay qaala wuxu uhi wa kaana abu bakrin waxau ahaa yaqsimu lkhumusa khumuska wuu qaybin jiray naxwa qasmi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam siduu nebiguba u qaybin jiray gayra anahu abu bakr lam yakun ma ahayn yucطii mid siiya qurba rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam qaraabada nebiga muu siin jirin maa shaygii kaana nebiyu yucdiihi wuxuu nebigu siin jiray muu siin jirin abu bakr qaala wuxu uhi wa kaana cumar bnu khadaab wuxuu ahaa yucdiihi minhu dee wuu ka siin jiray khumuska wax qaraabada nebiga wa cuhmaanu bacdu cuhmaanoo kasii dambeeyana wuu siin jiray markaa waxa laga yaabaa inuu dee abubakar u eegay bay culimmadu leeyihiin qaninimadooda oo baahidii loo siin jiray baa meesha ka baxdao sida axaadiidta dambeba aynu ku arki doono cumar buu ayuu cali leeyahay uma baahnina iska dah markaasuu ka daayay cabaas baa odhanaya maxaad nooga joojisay waa laga yaaba inaan dibbana loogu bilaabinbe marka baahidii kol hadday meesha ka baxdo dad maalqabeen oo iska ladan oo akhniye ay noqdeen sidaa daraaddeed buu uga daayey abubakr sidiq can jubayr bni mudcimin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam lam yaqsim libani cabdi shamsi walaa libani nawfal min alkhumusi shaya khumuskii qaraabada la siinayay rasuulku sala اllahu alayhi wasalam waxba kama siinin labadaa qolo kamaa qasama siduu u siiyey libani hashim wa bani lmualib qaala wuxuu uhi wa kaana abu bakrin yaqsimu lkhumus xagga dambena waynu arki doonaa mar walba nebigu wuxuu soo celcelinayaa shay-un waaxid shay keliya ahay fi ljaahiliyati wa fi lislaam maalmo adag muslimka la dhibayay iyo aalu beytka rasuulka rasuulka daraaddiina lagu haysta ayaa labadan qolana israaceen reer cabdishamsi iyo reer nawfalna hadheen markii shicbu abi aalib rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo aalu beytkiisa markii lagu xidhay meeshii yarayda gosha ahayd ee cunaqabataynta lagu sameeyey dhowrka sannadood waxba yaan laga guursanin yaan la guurinin yaan waxba laga iibinin yaan la caawinin halkaa ha ku dhintaan cunaqabatayntii gaalku samayn jiray reer banu haashim iyo reer banu mualib macbay ahaayeen macnaha kuwo gaaladoodii iyo islaamkoodii halkaasay wada galeen maca abu aalib laakiin labadan qole xagga quraysh bay ka soo jeesteen hala laayaday ku jireen maalmaha barwaaqada iyo badhaadhaha iyo buxbuuxada waxba la isa siin maayo maalmii adka haddii la la kala baxo shay-un waaxid warkaba uma badinine fii jaahiliyatin walaa fii islaam saasay isugu duubnaayeen bui warkaasi waa dhan yahay taariikhda oo lagu xisaabtamaya wa kaana abu bakrin yaqsimu lkhumus buu qaybin jiray naxwa qasmi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sidii nebiguba uu u qaybin jiray gayra annahu lam yakun muuhayn yucdaa qurba rasuuli illaahi qaraabadun baanu siin jirin kamaa kaana yucdihim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam siduu nebigu u siin jiray wa kaana cumaru yucdiihim waman kaana bacdahu minhum cumarna wuu siin jiray iyo asxaabtii kasii dambaysay waman kaana bacdahu minhum khulafada ciddii ka mid ahaa ee cumar kasii dambeeyeyna iyaguna way siin jireen cumaan cali saaso wa huwa mukararu shadri alakhiiri min aladii qablah xadiidkaas waa soo noqnooday wuu kuleeyahy can jubayr bni mudcimin qaala wuxu uhi lama kaana yawmu khaybar maalintii yuhuudda la xoreynayay ee sanadii khaybare toddobaad markii ay soo dhacday timid wadaca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed wuxuu siiyey sahma dilqurba qoriga qaraabada qadarka qur-aanku uu sheegay qaraabada nebiga la yidhi hala siiyo ma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu lixdaa qolo ama shantaa meelood baa lagu bixinayaa markuu halkaa dhigay fii bani haashim wa bani mudalib buu siiyey qaraabada wa taraka bani nawfal wa bani cabdishamsi uu ka tegey faindalaqtu ana wa cuhmaan bnu cafaan jubayr baa yidhi aniga iyo cuhmaan baa israacnay labadaa xaafadood ka soo jeedna xigtada nebiga xataa atayna nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaanu ula dootagnay qofku badheedhihiisa wuu dhiibanayaa wuxuu tabayana wuu sheeganayaa rasuulku u sheegaya asxaabigaa loo sheegaya madaxweynea loo sheegaya laakiin si usluub iyo xikmad leh marka daliilka qofka loo keena la qanciyana dee hifan iyo haaraan waa inaanu bilaabin waan iska qancaadee sida nebiga inantiisi markii uu qanciyey xadiidka soo socda ay ku qanacday dee xataa atayna nabiya sala allahu alayhi wasalam jeeroo nebiga u nimi faqulnaa yaa rasuula allahi waxaan kuna rasuulki ilaahay haaulaai haaulaai banu haashim reer banu haashim garanno adaa ka soo jeeda adiga ayaa reer banu haashim dee kasoo jeeda nebi allah maxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim laa nunkiru fadlahu dee dheeraadkooda dee diidi mayno lilmawdici meeshii ay taagan yihiin aladii ha halkaasoo wadacaka allaahu ilaahay uu ku dhigay bihi isaga minhum xaggooda reer banu haashim fadli bay naga leeyihiin saddexdayadan ardaaya kale saddexdayadan odaye kale dheeraad bay naga leeyihinoo dee adaa ka soo dhex baxay booskii aad ku jirtay weeye famaa baalu ikhwaanina bani lmualib haddaba qoladan reer banu mualib maxay yihin ile bani nofal iyo bani cabdishams way la siman yihin kamaa dhalan iyaga sidaa reer banu haashim uga labatay kan baa la akriyaya acdaytahum wataragtana iyagii waad siisay waanaad naga tagtay waanaanu simannaha wa qaraabatunaa waaxidatu weliba qaraabada iyaduna waa mid sida markaa shuraaxda qaarkood ay tilmaamayaan weliba reer banu mualib aabbo hooyo gooniya weeye saddexdan kalena waa isku hooye aabbo oo banu haashim ayay labadan kale ee laga tegay la hooyayihin wahibaha waxaa la qaybsata bay ku xisaabtameen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uhi innaa wa banu lmualib annaga haddaan reer banu haashim iyo reer banu mualib laa naftariqu fii jaahiliyatin walaa islaam jaahiliyadiina maanaan kala dhaqaajina naga cararteen islaamka dhexdiisiina waa isku duubanna wa innamaa naxnu annaga iyo wahum iyagu shayun waaxidun weeye washabaka bayna asaabici faruhu saa isu dhex geliya warkan qoladana way midaysan tahaye ha soo dhex gelinab marka halkaa aalubeytka rasuulku waa kuwaa weeye waxaa markaa ka baxay waasikadu ka xaaraamahayd waa kuwa waxaa ka baxay xaasaskiisii iyo banu nawfal iyo banu cabdilmualib banu cabdishams kuwaas way ka hadheen macnaha waxaa xadiday xadiidkaa xadiday aalubeytka rasuulka sala allahu alayh wasalam sekada loo diiday qaniimadan khumuskan leh can najdat alxaruuri nimankii najdiyiinta la odhan jiray ee khawaarijta ka mid ahaa ninkay ka farcameenee fikirkiisa qaateen weeyi oo afkaarta mutadarifkii had iyo jeer shaksi baa cabbaanay liqaan sharciga ma cabbaana shaksi baa cabbaan aayatullayaal iyo noocyo kuwaasoo ay leeyihin markaa ilaa dhowr iyo labaatan firqadood bay ahaayeen khawaarijtu oo shiicaduna waa la midi qolo walba magac baa loo yaqaanaa nin unbay ku abtirsadaanoo fikirkiisa ay cabbayaan wax qadaasad siinaya marka ninkaa najda la odhan jira oo najdiyiintu ay ku abtirsadaan khawaarijta alxaruuri meesha xaruuro laydhaa bay ku fallaagoodeen oo u baxeen annahu isagu xiina xaja markuu soo xajay ninkaas waa nin xajayoola waan jihaadayaa khumus iyo wax waraysanayo haddana muslikalaynaya fii fitnati ibni zubayr ibnu zubayr waktigii fitnadiisu dhacdae dhinacanna xajaaj binu yuusuf kala dagaalamayuu dilay arsala ninkaas wuu diray ila bni cabbaasin yasalu ibnu cabbaas buu weydiinayaa su-aasha soo socota oo waa jihaadayaa gaaluu wax ka qaadayaa khumus baan bixinayaa buu leeya halkaasu wax ka wada ninkani macnaha khawaarijta ibnu cabbaas wuxuu weydiin cabbaasna mana aqbalayo wuxuu u arkaya inuu qaldan yahay laakiin awrkiisuu ku kicinaya cilmina wuu ka doonaya cilmina wuu ka doonaya camalkiina waa weydaarsan yihi masaladuna masale muran badan bay ahayd qaraabada nebigu waa ayo berigaa la isku qabta can sahmi dilqurba qaraabada calafkooda iyo qeybtooda rasuulka waa ayo ayuu weydiiyey ويقول وxuu hi لمن تrاaه yaad u aragtaa inuu qorigaa leeyahy qراabada نeبga qاaل بن عabاس wuxuu yihi لqربى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم xigtadii نeبga qسمh الlah رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuu qaybiyey وqad kاana cمر عرض عalayna cمر بن خطاaب baa noo bandhigay min ذalika khمسkaa carضa bandhig hooya buu o qaata ra'aynaahu waanu aragnay duuna xaqina inuu xaqa iyagii ka yiri faradadnaahu calayhi waanu ku celinay wa abaynaahu waxaanu diidnay an naqbalahu inaanu qaadanno markaa baahi cumar wuxuu ku qanacsanaa sidoo abubakarba qabay in baahi loo siinayo milki iyo xaaja kala jiraan waxaan qofkani miyuu leeyahay mise baahi buu qaadanayaa marka aimadaasi waxay ku qanceen in baahi daraaddeed aalubeydka loo siinayo kuwooda baahan sidaa daraaddeed ayaa abubakar markay baahidu ka tagtay uu ka daayay cumarna sidii oo kale dee intooda baahan buu siinayay iyagiina waxay yidhahan war intani way nagu soo yara yuuban tahaye kordhi ma kordhinaya ma idin qaadan maya ka tagnayba way iskaga tegeen jawaabta iskaga tegi bui qaar kaleanu siina markaasna wuxuu arkay in xaajo aanay jirin markaa wa abaynaa an naqbalahu anaguna waanu diidnay inaanu qaadanno intii yaraydeenu arkaynay inaanay nagu habboonayn sababtu isaguna u siin waayo waxay ahayd baahidii abubakar uga daayay baahi la-aantii baa jirta can rabiicata bni alxaaris wa cabbaas bni cabdilmualib annahumaa labada asxaabi qaala licabdillaahi ibni lmualib ibni rabiica labadaasi waxay ku yidhaahdeen cabdillaahi walilfadli bni cabbaas fadl ibnu cabbaas de waad garanaysaa ninkan kale ee cabdillaahi isaguna waa usradii un reer bani mualib oo rabiicatu bnu lxaaris ibnu cabdilmualib isaguna waa reer dee cabdilmualib wey marka labadaa nin cabdillaahi bnu ma cabdilmualib ibnu rabiica iyo fadlu bnu cabbaas labadaa inan ayaa labadoodii aabba ay ku yidhaahdeen itiyaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam war hortoo dhaqaajiyo hortoo dhaqaajiya bay labada ninba aabbayaashood baa soo diraya waa aalo beytkii rasuulka faquulaa lahu nabiga waxaa ku tidhaahdaan da-yartiinani yaa rasuula allah maalkii maalka ahaa de waa la iska doondoonaya maalka laga maarmi maayo inuu xalaal noqdaa unbaa muhiima inuu xaaraan noqdo unbaa la iska ilaalinaya qofku xaqiisa madaxdu weydiisanaya iyo ciddii uu ka galaba sida ugu fiican faquulaa lahu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow qad balagnaa min asini maa tara markuu xadiidka matnigu badanya waa yala dadajinaynaa la qabso si uu socon karo dee safaxaadkii aynu qadarnay si aynu u gaarhi karno qad balagnaa waxaanu gaadhnay min asini maa tara xagga da-da intaad arkaysaa baanu gaadhnoo niman waaweyn baanu waxbabna an natazawaja waxaanaanu jeclaysanay inaanu dee guursano doodabkaasaannay wa anta yaa rasuula allahi abaru nnaasi wa awsaluhum dadka ka ugu biri badan baad uguna xidhiidhinoo qaraabada maslaxaaduna waa muhiim haddaad codsi qadimayso haddaad sida soomaaliga isqallafiso waad qabi qaar maad noo dhiibi mise waanu kaa tagnaa dee oratag unbaa ku xigta anta abaru nnaasi wa awsaluhum dadka adaa u samafal badan adaa u qaraabo xidhiidhin badan dee noo dhiib walagiisa cinda aaba cinda abaweyna labada yada aabba cabbaas iyo ninka kale midna ma hayo maa yusdiqaani canna waxii waxay sadaaq nagaga bixiyaan waxay sadaaq meherka dumar baanu doonaynaa inaanu guursanay odayaashu waxay meher ku bixiyaanna ma hayaan fastacmilnaa yaa rasuula allah cala sadaqaat nagu shaqo geli si ka soo ururinta marka kaashay iska qaataan ma rabaana waana shaqo geli aanu ka soo shaqayno sekada lasoo ururinayo aanu qaadanno qadarku caamilku qaadan jiray waalcaamiliina calayha ragga xoogsanaya maaha wax si kale wax kuma rabaan ee waxay isku qanciyeen dee ninka xoogsanayaaba kolley waxbuu qaadanaya dee idinkuna qaraabadiisii baa tihiine dee sekada la ururinayo xooggiina ku qaata falnu-addi ilayka aanu ku siina maa yu-addi alcummaal dee caamiliinta soo ururiyaa waxay keenaan sekada aan keenno walnusib aanu qaadanna maa kaana fiihaa waxa ka mida sekada oo min marfaq inta lagu rifqiyo ah macnaha marfaqu dee waa wixii lagu nafise qaxwaha la qaato dee bushqaayadda la qaatana aanu qaadanno maalka la keenee lasoo shubana dee aan soo shubno ummadda aan la mid noqonno qaala wuxuu ihi fa intii halkaa labada oday marka inan inamadii intaa u sheegeen ee ay jaheeyeen ase aanay nebigii u dirin fa ataa caliyu bnu abi aalib caliy bnu abi aalib baa u yimi odayaashan aalu beytka ehelkiisa wa naxnu calaa tilka alxaali annagoo sidaa u sheekaysanayna inamadiiba hadlaya annagoo xaaladaa ku sugan odayaashu nadirayaan buu cali soo dhacay faqaala lanaa markaasaa nagu uu nagu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa wallahi horaan uga hayaa buu sidaa laa shaqo geli maysaan aalubeytka haddaad tihiin wallahi baan ku dhaartay laa nastacmilu minkum idin shaqo gelin mayno axaddan calaa sadaqa mid idinka idinka mida aalubeytka seke uma dirayno horuu nebigu nagu yidhi waa wasakdii iyo wixii dadku iska maroojiyeen oo aalubeytka daahirka ah lagu nadiifin lagu wasakdooda lagu wadwadi maaye in halkan inaynu ka shaqo gallo anaa cilmi uhayo nebigu horeu noogu diido uu ka dhaartay intaa markuu yidhi faqaala lahu rabiica rabiica ayaa wuxuu yihi oo odayaashii meesha joogay ka mid ah haadaa min amrika tale tani de waa waa waa go-aanaad leedahay adeer adigu taasi waa fikraddaadii ilaa waa las waa la sujuumaya qad nilta waad gaadhay sihra rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga xididkiisii baa tay falam naxsudka calayhi dee kuguma haysano kugumaanaan xaasidin yaa dee adeer xididkii baad ahayd oo adigu andhaadhigiiyo sixadaad ku jirtaaye de maxaad noo hor joogsanaysaa buu kuui fitan waa fikraddaadi iyo madaah waanu soconaynaa calina markaasuu dhinaca kacayo fa alqaa caliyun ridaahu calina wuxuu tuuray go-iisi ayuu halkaa ku tuuray uma dajaca calayhi markaasuu iskaga jiifsaday dee warkiis warkiiniibaa waabaan ka bustay ka seexdayba mar hadda ay diideen anugu go-aygii baan gogladay faqaala markaa cali waxau ihi ana abu xasin alqarm ana abu xasan alqarmu abu xasan baan ahay alqarmu qarmiga waxaa la yidhaha awrka qoodha ah ee ugu mudan geela waa nin kollay saaxiibu ra'yiga baana anugu waan aqaana arrimaha say u dhacayaan marka xasan aabihii baan ahayoo kolley waan aqaanaa buu i ra'yigu siduu u socdo ra'yigaygu nin faxal oo qoodho ra'yigiisa ku fiican baan ahay wallaahi baan ku dhaartay laa ariimu bimacnaa laa azaalu erayada lugadaa qalin bensel ku qoro ma daynayo xataa yar ma tegayo xataa yarjica ilaykumaa jeeray idinku soo noqdaan ibnaaya labadaydan inan bijawaabin jawaab jeeray la soo noqdaan ibnaakumaa bu uhi soo ma ibnaakumaana waa la odhanaya ibnaaya ma hadi labadayda inan laba inamadiisa ibnaakumaa labadiina inan jeer ay la soo noqdaan bijawaabin bixawrina riwaayanka qaarkood baa qoraya xawr waa jawaab wa huwa yuxaawiruhu labadaa inan jeer ay la soo noqdaan jawaab maa shay ay ka soo jawaabayaan bacadtumaa bihi ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga aada u dirteen waxa aa nabiga ugu dirteen jeeroo jawaabtiisa ay keenayaan halkanaan jiifayaa nebigana u tegi maayo ujeeddaduna waxa weeye si aanay odhanin wuu jogeeyey ama wuu afjaaqiyey arwaakii markii horeba ila waa la kala shakiyaya waa si aydaan iga shakin anigu nebigii uba tegiba maayo warkiinana iminka ma sii ogeyn bal jawaabta hala keena si aydaan iga shakiyin ba halkanaan joogayaa qaala wuxuu ihi cabdulmualib baa waxa uu yidhi fandalaqtu ana walfadlu aniga iyo fadli baa israacnay ilaa baabi xujrati nabiyi sala allahu alayhi wasalam waxaanu tagnay albaabkii rasuulka xaafadiisa xujradu waa maqsinkiisi baanu albaabkiisii tagnay xataa nuwaafiqa salaata duhri salaaddii duhrun baanu kusoo beeganay qad qaamat oo istaagtoo la aqiimay fa sallaynaa maca annaas dadkii baanu la tukanay uma asractu ana walfadlu waxaan u degdegay aniga iyo fadlu bnu cabaas ilaa baabi xujrati nabiyi sala allahu calayhi wasalam maqsinkii nebiga albaabkiisii baanu xaggiisii u dhaqaajinay ila muraad bay leeyihin wa huwa yowmaidin cinda zaynaba binti jaxsh inantaa zaynaba la idhaahdo markaa qur-aanku uu ishaarayay suuratu laxzaab falamaa qadaa zaydun minha wadanan zawajnaakaha inantaa gurigeedu joogaa hooyadaa mu'miniinta faqumnaa bilbaab albaabkii baanu istaagnay aadaabtu waa sidaa adeer kasta ha lagu ahaado ehel kastaana aho ha iska dala qoran laakiin dabadda istaag xataa ataa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam hooyo waana kan may odhanin halkaasi istaageen ilaa uu nebigu yimi fa akhada markaasuu qabtay biudunii wa uduni lfadl dhegtaydii iyo dhegtii fadli buu qabtay waxa weeyaan mulaatafa iyo raxma waa qofka yar had iyo jeer ciyaarta uu ka helaa markaasuu yaro maroojiyey dhegta oo waa kaftanka iyo madadaalinta iyo soo dhawaynta uma qaala markaasaa wuxuu uhi akhrija maa tusiraani akhrijaani waxa keentaan maa tusiraani shayga idinka go-aanka asara shaygii macnaha wuu daa'imay baa la idhaha wuu siraystay maaha asara calayhi wuu daa'imay maa tusiraani waxa aad daa'imaysaane u socotaane go-aanka idinka ah soo dhiga uma dakala xaafadii buu galay faadina lii bu walilfadli cabdulmualib baa wuxu uhi aniga iyo ninkii kale asxaabigii la socday fadli soo gala bu uhi xaafadda intuu nebigu galu diyaariye ayuu soo gala fadakalnaa waanu galnay fatawaakalnaa alkalaama qaliila tawaakala fatawaakalnaa waanu isku hallaynay wey midkaayaba midka kale ayuu codsiga qadimidiisii arjiga inuu qadimo ayaan isku hallaynay macnaha ana hoostan ka ereego bal cunsurta isaga u xambaaridaan isna anu igu hadlayay kana kan kana kan ha qadimo ilan waxaa la yidhahda su-aashu ma sahlane su-aal nebi loo qadimayo ninkii kale markuu aamuskii badiyey uma kallamtu aw kallamahu lfadl raawigaa shakiyey isagaa la hadlay ama anaa la hadlay qad shaka fi cabdla fii dalika cabdullaahi oo ruwaadda ka mida baa shakiyey o dee ama anaa khatimay buui markii dambe ama isaga qaala wuxuu ihi kallamahu waxa uu kala hadlay bilamri arrinkii buu kala hadlay aladii amaranaa bihi abawaana labadayada aabba fariintii ay noo soo dhiibeen baanu nebiga u qadinay fasakata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama saacata na shaqogeli oo sekada naga shaqogeli baanu si buuxda ugu qadinay kolkaasaa nebigu muddu aamusnaa saacaddu tan lixdanka daqiiqa maha oo berigaa lama haynin taase laakiin waxa weeye wakti dheer buu aamusa wa rafaca basarahu madaxii araggiisana wuxuu kor ugu qaaday qibala sakfi lbeyt markuu had iyo jeer qofku fikiraya ama kor buu eegaa ama uu foorarsadaa xataa daala calaynaa jeeruu nagu dheeraaday anlaa yarjica inaanu xataa yarjica xataa daala calaynaa ilaa uu nagu dheeraaday annahu nebigu laa yarjicu ilayna shay-an masderkaasaa markaa faacilkii daala ah halkaa ka soo baxaya mutashayadka ah xataa daala calaynaa jeeruu nagu dheeraaday annahu laa yarjicu ilayna shay-an inaanu waxba nagu soo celinayn jawaabla-aantii baa nagu dheeraatay xoogaa ayaanu sugnay oo ilaa nin had iyo jeer waxuun guri hayaa waa haariye armuu hore idinku jawaabo markuu isna kor iyo hoos eegu dee raajiye baanu yaabnay xataa ra'aynaa jeeraanu aragnay zaynabo baanu aragnay waa hooyadii halkan joogtay talmacu bimacnaa tushiiru ishaaray bixinaysa min waraa'i lxijaabi xijaabka dabadiisa biyadihaa gacanteeda ayay ku ishaaraysa tuwiidu waxay u jeedaa anlaa tacjalaha degdegina waina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fii amrinaa nebigu arrinka yaga inuu ku jiro ayay noo sheegtay noo ishaartay ha degdegina waxay aragtay nebigii oo fikiraya iyo inamadiioo quus ku dhow inay firdhadaana laga yaabo way kala dhex gashay marka halkaa waxaynu ka arkaynaa qofku mar walba ergadu inay munaasib ku tahay madax adag joogto ama maalqabeen haddii wax laga soo doono ha xaasidina erge qadi waxaa kaleynu ka arkaynaa xijaabku inuu maaragtay habboon yahayo waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab xijaab dabadi xaasaska gurigii baa la joogaa maqsinkii xijaab dabadi bay ka ishaaraysa xijaabkuna khayrun buu soo kordhiyaa qaawanaantuna shar waxaa kaloo markaa halkaa aynu ka aragnay talmac bimacnaa tushiir wey tushiir afgarashada iyaguba waa ahlubeydkii oo waa da-yartii rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa ahaa ee xokaynta u ahaa ka agdhowaa haddana xaaskiisunbaa uga sii dho afgarashada ninku xaaskiisu ay afgaranaysa mar walba dadka kale way ka dheertahay oo way ka dhowdahay si iyagii ma ay afgaran laakiin iyadii waa afgaranaysa marka turjumaan bay ka noqoto waa taa laydh bay ushita cagaarana waxay tihaa dhaqaajinina xejista uma khafada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ra'sa marka nebigu madaxiisii buu farooriyey faqaala lanaa markaasuu nagu yidhi ina haadihi sadaqa inamaa hiya awsaaqu nnaas sakadani waa dadka wasakdoodii wainahaa laa taxilu limuxamadin walaa liaali maxamed nebi maxamedna xalaalo maaha xigtadiisana xalaalo maaha halkaasaa warku isku taagay nuqta halkaasi haakad wey albaabkaasi waa xidhan yahay marka xasantee sidii uu sheegay huwa abulxasan alqarn waa ninkii xasan aabihii caqliga badnaa wey saa daraaddeed baa berigii dambe waxaa la odhan jiray haadihi qadiyatun laa aba xasan laha tani waa arrin oo xasan aabihiina xallin karin ninna waa kii waxa soo socda garta wey waxaa halkan ka muuqanaya sadaqada caadiga iyo sekadu inaanay isku mid ahayn oo qofka sekadii loo diiday ee sharcigu ka xaaraantinimeeyey sadaqada caadigaa buu qaadan karaa aalubeytka rasuulkuna saasay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam hibad iyo hadyadii bay qaadanayeen halkaa imaamu shaafici iyo asxaabulmadhab waxay ka faa'idaysteen qofka haddii aad wax siinayso waxa aad siinaysaana seke uu yahay ma inaad u sheegtaaba mise waa inaanad u sheegin miyaad siinaysaa mise sekaad ugu sheegaysa imaamu shaafici iyo rag kale waxay leeyihin waa loo sheegayaa mar haddii layi bahashani waa awsaaqu naas dee qofku inuu wasakhlaa liqayo iyo iyo inuu iska daayo si uu kala ogaado waartani waa sekadii iyo hoo iyo waa siin iyo hibo kale u kala sheeg waayo dadka qaarkood baa ku odhanaya waar aniga dee ha ii dhiibin xaqullihii iyo xoolaha ad soo maroojisay mid kale ma haysaa mid kale is marka qofku isagaa ikhtiyaar kale si u kala doorto faqiirkaa laga yaaba qaarkii inuu ihaa iga daafsag oo wax kale ma helaysa markaa si uu ikhtiyaarka u yeesho maasheed mar haddii la sheegay inay kala wanaagsantahy oo midna awsaaku naas tahay midna dee mid aan wasakh ahayn ay tahay wixii la bixinayay qofka waa in loo sheegaa aimada qayb badan oo kamidina waxay leeyihiin kol haddii uu yahay dadkii mustaxiqiinta ahaa yeeshay shardi maaha inaad u sheegtee udhiib arrintaa markuu nebigu halkaa jawaabtaa siiyey dee soomaalidu waxay dhaha meel hood doonaysa hadallo maro qofku hadduu hood doonayo waa inaad jahaysaa haddaad negatifeki iyo noodun u dhiibto ama laa un aad tiraa keliya waa laga yaabaa in ilimo ka dhacdo inamadani arrin weyn bay u socdaa waa doobab guurmeer ah markaa arrinkoodii buu markuu sekadii ka joojiyuu nebigu meeleeyey wuxuu ihi udcuu lii nawfal bna alxaaris waa isaguna waa nin qaraabadiia anawfala lai doona buur fa duciya lahu waa loo yeedhay nawfal bnu xaaris baa loo yeedho rasuulkaa ku doonaya baale fa qaala markaasaa wuxuu uhi yaa nawfalu ankix cabda almualib ninkana idinka isku ardaa tihiine inanka guuri inankani waa guurmeere lafuusay isugu xigaan baa la isugu kabaaye hadda inan u guuri faankaxanii nawfal nawfalun cabdulmutalib baa wuxuu ihi aniga nawfal baa igu qaybay oo inan ila raadsaday uma qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi haddana udcuu lii maxmiyata bna jazin ninkaana yaa iigu yeedha wa huwa rajulu min bani zuwayd qoladaasu isagu ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam istacmalahu cala alahmaas nebigu wuxuu ku shaqo geliyey u diray akhmaasta khumusyada macnaha khumuskan aalu beytku ay wax ku leeyihiin rag shaqaalihii u qaabilsanaa nebiga ee qaybin jiray buu ka mid ahaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam limaxmiya ninkaa waxa uu ku yidhi ankixi lfadl inankan fadlo bnu cabaas aduguna ku qaybo inan la raadso faankaxa istakiibuu guuriyey doobabku hablay doonayana gashaantime lagu meelay uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu haddana yidhi qum istaag waa maxmiya ula hadlaya faasdiq canhuma min alkhumus meherka ka bixi khumuska faasdiq ka meher bixi canhumaa labadan guursaday min alkhumusi khumuskii ay xaqa ku lahaayeen aalu beytkii qaraabada rasuulka haddii sekadii laga joojiye khumuskii ay wax ku lahaayeen adna maamulka khumuskaad ahayd meherka ka bixi waxaa laga yaabaa u guuridina dee kharashkii kale iyo waxaasay ahayd iyo tabaabushii kale iyo hawlahaa marka halkaa waxaynu ka aragnay inuu nebigu calayhi salaatu kada wa kada intaa iyo intaa weliba uu cayimay lam yusamihi lii cabdullaahi ibnu alxaaris imuu magacaabin laakiin qadar buu nebigu usheega wuxuuhi intaa iyo intaa ka bixi intay doonaan maaha laakiin nebiga qoraya ama cayimaya inta la siinayo markaa qofku haddii uu doonayo naakixan yuriidu alcafaaf qof guursanayo dhowr dhowrsooni doonaya hadduu yahay caawinu istaahilaa saasuu rasuulkuna u caawiyey sala allahu calayhi wasalam xadiidka markaa waxaa ka muuqday aalu beytku inaanay walow shaqana ha ahaatee laga shaqaystee inaanay sakada iyo bahashaa sakada waajibka inaanay faragelinayn taasaynu halkaa ku aragnay oo lagu hakiyey asxaabta sida uu markaa nebigu u meeleynayay iyo inuu ahaa aabbihii ummadda ahaana waynu aragnay insaankuna marka uu shay tabo wax tabanayo cidda ehelkeeda inuu la tago وإذا سألت فاسأل الصالحين آثر ضعيف يا حسن بقى لغو شيغا سدا تلمامية marka cid wax weydiisanaysa cidda ku munaasibka ah ee turaalaha la weydii an ali ibn abi talib qala wuxuu ri kanat li sharifun waxa aan lahaa sharif sharifkuna waxa weeye waa qaalinta quruxda badan ee geela ah lix jir shan jir geela quruxda badan weeye min nasiibi min almaghnami yowma badr maxalu shaahidkuba waa intaa qisadu way iska dheer tahay una intaasuu ku dhan yahay min nasiibii qaybtii aan ka helay min almaghnami qaniimadii yowma badrin maalintii beder qaniimadii aan ka helay wa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa acdaanii wuxuu isiiyey shaarifan qaalin shilis min alkhumusi yowmaidin maalintaa bedel khumuskii uu qaybinayey ayuu aniga iga siiyey qaalin aalubeytka qaybtoodiibuu qaalin iga siiyey marka halkaana waxaa kaaga muuqday dee ile baabkii baynu ku jirnee meelaha la dhigayo khumuska aalubeytkii baa ka mida sida aayaddu sheegtay falamaa aradtu markii aan doonay aan abniya inaan dhisto oon la aqalgala bifaatimata binti rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ila sanadii labaad buu la aqalgalay hijrada waa beder dabadeed sanadka aakhirkiisi ayuu inanta la aqalgala cali cali faadumaan doonaya inaan dhisto inaguba reerkii ma la dhisay baana inankii ma dhistay inantii ma dhisatay ila aqal baa la dhisaa had iyo jeer marka la aqalgalaye faadumaan doonaya inaan la aqalgalo waacadtu waxaan la heshiiye on la ballanay rajulan sawaaqan nin tumaal ah min bani qaynuqaaca qoladii reer bani qaynuqaaca yuhuudda ee madiina deganaa nin ka mid ah an yartaxila maci inuu waxilo soo raro oo macnaha uu iraaco fanaatiya aanu keena biidkhir caws gorof cawska waaweyn ee dhaadheere sudaani galaaska u eega iminka inagu caws gorof baynu odhan jirnay idkhir baa la odhan jiray kaasaan doonaya inuu ila soo guro arad waxa aan doonay an abiicahu min asawaaqiin inaan ka iibiyaa baan doonaya nimanka biraha tuma xashiishay dabka ku shidaan bay ka dhigaan dabku intaan xaabada waaweyn dee aanay dabka qabsan xashiish yaroo si fiican u ololiya u baahanyahy fa astaciina bihi aan u kaashado fii waliimati cursi arooskayga allabarigiisa ama casuumadiisa u shaqaysanaya inantii rasuulku guursanaya markaa ma odhan inay xoolee iyo idhib adduun iyo madaxtooyada da in iga fuji mu odhanin u shaqaysanaya weliba wuxuu waxaynu in badanoo inaga midi alaabay ka xaragoon lahaayeen buu u dhaqaaqaya caws buu caws tegayaa awr buu soo cawsaynaya xaabada sida xaabadoo kale halkaasuu ka raadinaya xoogo shayga xooga xalaasha ahi waa waxa u macaane la cuna buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam weliba reer markaad dhisayso ama guri aada dhisayso xalaal inaad ku binaysaa waa muhiim haddii kale xaaraantaasi meel waxay kaaga dhacday muddo dheerna joogaysa baraka la-aantuna kugu dheeraanayso fa baynaa wakti ana anigu ajmacu aan u soo ururinayo lishaarifay labadaydii neef labadaydii qaalmood laba qaalmood bay markaa ahaayeen mataacan alaabaan usoo ururinaya labadan qaalmood min alakhtaabi waalgharaa'iri waalxibaal waxyaabahaasaan usoo ururinaya waxa weeyaanuun waxaan la yidhaahdo kabaallada iyo qobtolka iyo xadhkaha neefka marka had iyo jeer la doonaya in caws lagu soo raro dee waa in loo sameeyaa karbaashkii iyo qobtolkii iyo kabaalladii kabaalkuna dee waa la garanaya ninkii waxramun baa garanaye khudbaha dhaadheere sidaa la isu weydaariyo ee xambaarayaasha u noqonaya cawska hadhow lagu soo xidhxidhayo kabaallo sidaa la isu weydaariyo dhaadheer marka akhtaabtu dee waa kabaalladii qaraa'irkuna waa wixii dusha laga saaraya karbaashkii iyo qobtolkii xibaashuna waa caynkii iyo baydii iyo garkii iyo wixii weeye waxyaabii lagu xidhxidhayay marka xaafaduhu leeyahay waar adigu bal udbihii kabaaladii dhib adna karbaash iyo qobtolii dhib adiguna xadhka ii dhib saasuu soo ururinaya ilaa waa waxbaa la kala caarayeystaa waa markuu magaalada kasii ambabaxayo caws buu raadinaya kusoo raraya awrta washaarifaaya labadaydii neefa geel ahaa munaakhaani halkan waa munaakhaani waa la fadhiisiiyey way waan waa la tu'iyey ilaa janbi xujrati rajulin nin gurigii dhinaciisa ayaa ay fadhiyaan min alansaari ka mida nin reer ansaareeda xaafadiisa ayay labada neefna ag fadhiyaan intaan alaabta usoo ururinayo waaya aqbaltu waan soo qaabilay oo waan soo jahaystay xiina jamactu maa jamactu wixii aan ururiyey markii aan ururiyey ayuunbaa soo dhaqaajiyaa soo noqday fa idaa bishaarifaya mise waa labadaydii neefa geel ahaayoo qadiij tubbad la gooyey asnimatuhumaa labadoodii kurus waa go-ayn wa buqirat waxaa la soo riday khawaasiruhumaa kelidoodii baa laga dalbo wa buqirat waxaa la dalooliyey khawaasiruhumaa kelida kelidiina waa ka daloolaa wa ukhida min akbaadihima deerkoodiina boggaa lagala baxay bahal weyn baa u baxay halkaasaa sidii bahalku markuu cuno u dhan walba uga daloolin jiray kuruskiina waa ka labadii neef way fadhiyaan waa gowracan yihiin kuruskii waa ka go-an yihiin dhinacana way ka daloolaanoo beerkii baa lagala baxay halkaa boggaa beerkii lagala baxay falam amlik maan xejinin buu ihi caynaya labadaydii indhood xataa xiina ra'aytu markii aan arkay dalika almandara araggaa isagaa araggaa markii aan isha ku dhuftay ilmada ayaan ka xejin kari waayey indhaha macnaa ilbaa iga soo booday calina nin geesiyabu haa maxaa ku dhacay ilaa waa kii ninkii khaybar haystee dile marxab la odhan jire meesha xoreeye waxa weeyaan waxa uu markaas ka murugooday xishood iyo qabandhacayo marxaladan xasaasiga ah oo inay dee meel nin cadow ka ohin waayo inay gabadhi ka ohin karto ayaa halkaa aynu ka arkayna marxaladaha ragga ugu xasaasisan yahayna waxa ay waxa ka mida marka uu mehersadeen weli aqalgalin khatar cadiim dhalinyarada ha kasii feejignaadaan waa kii nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam lahaa nebi baa cadowga ku duulayoo markaasuu yihi saddex midna yuu iraaci saddexdii maxaa ka mid ahaa nin dee guri dhisay oo saqafka marinayo weli daboolin iyo nin geel u riman yahoo hali u riman tahayoo sugaya inuu dambarkii ka cabbay dhasho iyo nin gabadh meheriyeyoo weli aan la aqalgelin ay usoo feedhanayso halkan ay soo feedhanaysaa talo waxay leedahay farxaddii weyneyd waa goorma kaasina yuu raacin buui saddexdaasiba gadaal bay eegayaan xagga cadowga aada uma eegayaana xagga dambe eegayaan dadka ha iga joogaan buui kuwaas marxaladaasuu maraya cali midda kale dee xilgudasho la-aan inantii rasuulka oo xaas u noqotay ayuu ka warwarsan yahay xilgudasho la-aan in lagu tuhmo oo la idhaa kaalintiisii muu qaadaninoo ninka laba neef lahaa lagu hallayn waayo difaaci waaye inan lagu hallayn karin waxaasu arrimahaasay culimmadu sharxayaan marka waxay leeyihin ma aha maal baa ku weyn cali meelaha kale u kaxeeyeen khajilaada iyo arrimaha faqultu waxaan idhi buuhi markaa ilmeeyey kadib man facala haada war xoolahayga yaa gowracay labada neefkun buu leeyay qaaluu waxay idhaahdeen facalahu xamzatu bnu cabdilmualib dee xamza ayaa gowracayoo adeerkaabay adeerkaabay ku baxda kugu dhimay oo kaa dhimay bay idhaha soomaalida adigaanu kugu dhintay adaanu kaa dhintay bay idhahan geelu wa huwa xamzana fii haada albeyti guriganuu ku jiraa fii sharbin min alansaar koox cabayaalah dareenka roob niman cabayaalah oo khamri cabayuu ku jiraayo halkana sharbi iyo shirbi iyo shurbi waa kala wada macno duwan yihiin markaa sharbigu waa kooxda shaaribiinta ee cabayaasha khamriga ayaa sharbi la ydhahaa nimanka tiimka inta ama raxanta intay isu yimaadeen isu jiibinaya isla qosqoslaya ee cabaya bahalka ayaa loo yaqaana af carabiga sharbi waa koox maaha cabidi min alansaar waa intii khamriga la xaaraantinimaynin weye ila waa sanadii labaad oo laba sanan buu nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam madiina qannathu mushkiladda waxay ka dhacday bay u sheegeen qannathu waxa u heestay qaynatun fanaanad wa asxaabahu iyo saaxiibadii qannathu wa asxaabahu qaynatu xamse iyo saaxiibadiisan kale khamriga la cabaya inan baa u heestay addoomihii heesi jiray ka mid a marka dhowr arrimood baa isku lifaaqanoo khamriga la cabo iyo hablaha iyo music la garaaco iyo heeso intaas marka nabiguna kasii digayala ummadayda waxaa ku iman doona aakhiru zamaanka waxaa iman doona qawmun yastaxiluuna alxariira waalkhamra alxira waalxariira waalkhumuura waalmacaazif intaasay xalaashan doona xadiidkii bukhaari waa xariirta iyo sinada iyo khamriga iyo kamanka la garaaco intaasoo isxambaara la kala guri kari maayo hees baa xalaaloo ka dadka heesaa baneeya saasuu isu raaciyay nebigu calayhi salaatu wasalaam intanoo isxambaara baa markaa show meesa joogta laakiin ninkii shaacirkaa gabiyaye carbeedoo waxau lahaa jaaa shitaau min min xawaa'ijihi jaaa shitaau wa cindii min xawaa'ijihi sabcun id ilqabru min xaajaatina xabasat kinun wa kaanuunu wa ka'si tila bacda alkibaabi wa kusu naacimun wa kiisun wa kisa waxaa wada kaafka ah qolada luqadaa soo qaadatee waktigii barafkii iyo dhadadu ay dhici jirtay baa yimidoo aniguna toddoba arrimood baan u baahnahay buuli kinun wa kaanuun meel dugsoon iyo gergera xamari weyn oo dhex yaalla wakaasi tilaa galaas khamri ahoo la cabo bacdal kibaabi darab geel intii la cunay hilib geeloo darab ah intii la cunay kadib iyo gabadhna wuu sheegay markaa wa wa kiis iyo kiish lacagoo kolba biibsiga laga dirto iyo wakisa busto weyn oo marka dambe la isku dado waxa weeye khamriilo weyn oo markaa tumanaya oo dhib badan waxaa qurunqarhaarkaasi mar walba uu jiray intaasaan u baahnahay buui jilaalkiina uu soo galay marka jilaalka intaasaan uga baahnahay waayo markaa ninkii xamseye iyo qoladiisan la cabtay fanaanad baa ugu dhufatay faqaalat fii kinaa'iha heestii markay heesayse waxay tidhi alaa yaa xamzu lishurufi niwaai wahuna mucallaqaat bilfanaa'i daci sikiina fi llabaati minha wadarijhuna xamzatu biddimaa'i وعجل من أطايبها لشربي قديدا من طبيخ أو شواري انت كلنا و... و... لما يصير كذي هي رب قولك ألا يا حمزو waxay tiri war xamsow inuu ragga ugu adag yahay ogeydo ugu culus yahay war xamsow lishurufi niwaai waa shaari shuruf qaalma shilshilis baa halkana jooga wahuna mucaqalaatun bilfanaa'i daaradeennaaday ku dabran aqalka daaradiisa ayay ku dabran yihiin daci sikiina fi llabaati minha halkaa dhuunta uun toorri ka taag wadarijhunna xamzatu biddimaa'i dhiiggana ka sii daah wacajil min ataayibihaa lisharbi meelaha u macmacaana dadkan cabbaya dee usoo dhufo qadiidan min tabiikin aw shawaab intood u googoyso ama usoo kari ama usoo shiil bal sawirkaa eeg geel shilisba xamso halkane dhiigga ka sii daayo dadkan sharaabaya meelaha u macmacaan ama usoo kari ama usoo shiil heestu caynkaasay leedahay durbaankiina waa la garaacaya nin baa u sameeyeyna qolada luqadu ee qolada taariikhdu way yidhaahdaan markaasi habluu ku dhawaaqeen ama iyaguba haylifeen si kasta aada iyagaa ku yeedhiyey meelaha adaayibtee la sheegayaana waa kuruska iyo beerka hiliblu waa kuwan kurus ammaanka iyo beerka oo qayrin bay isku cunaan markaa labadaa meelood aynu isku cunno kuruska iyo beerka isna sidii ay ugu turjumeen ugu dhigeen unbuu turjumay ficil ahaan ka dhigayoo dee intuu dhuun dhabay buu kuruskiina jaray kolkaasuu beerkiina halkaa ka soo saaray waayahay fa wasaba ila sayf markaasuu ku booday seefti seef halkan taalay fajtaba asnimatahumaa kuruskiibuu soo jaray intuu gowracay kadib wa baqara khawaasirahumaa dhinacana wuu ka dalooliyey waakhada min akbaadihimaa beerkiibuu halkaa ka soo saaray qaala caliyun baa wuxuu yidhi fandalaqtu waan dhaqaajiyo waan iska tegey adeerkii lamuu hada leh xataa adkhulu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam way bannaanta in la rafciyaana ficilka ilaa aan nebigii u galay wa cindahu zayd bnu xaaris xokayntii nebiga iyo saaxiibkiisii zayd baa markaa rasuulka la jooga qaala wuxuu ihi facarafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam aladii laqiitu markiiba nebigu wixii gartay waxaan la kulmay laqiitu waxa igu dhacay iyo wejigaygu siduu u madoob yahay gangarka iyo giirka ka kacay ayuu halkaa ka arkay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maa laka waar maxaa kugu dhacay uhi caliyo waad murugaysan qaala wuxu uhi qultu yaa rasuula allahi maa ra'aytuka alyawm wallahi inaan maantaoo kale arag xagga musiibada waxa igu dhacay maanta inaan weligay isoo maray cadaa xamzatu xamse ayaa ku xadgudbay calaa naaqatay labadii qaalmoode keliyaan lahaa xamsaa ku quustay fajtaba asnimatahumaa kuruskoodii waa goostay wa baqara khawaasirahumaa dhinacana wuu ka dalooliyey wahaa xams wahaa huwa isagu daa waa kan fii baytin macahu sharbun xaafad halkan uu joogaa kooxina way la cabbaysa fadacaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam biridaa'i nebigu gurmad buu galay oo go-ii buu yidhi ii keena fartadaahu go-ii buu hillaartay faindalaqa uma indalaqa yamshi wuu tegay isagoo soconaya waattabactuhu ana wazayd bnu xaaris aniga iyo sayid baa raacnay rasuulka xataa jaaa albayt albayt aladii fiihi xamsa ilaa uu rasuulku yimi xaafadii uu xamsa ku jiray fasta'dana faudina lahu ma soo galaa buulio waa loo fasaxo soo gal baa laya faidaa hum sharbun kooxbaaba halkan isu jiidinaya oo cabbaya fatafiqa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu bilaabay yaluumu xamzata fii ma facala inuu xamse ku canaanto wuxuu sameeyey war maxan maxaad u samaysay canaan buu dee nebigu ilaan had iyo jeer canaan buu leeyahay qofka tacadiyaa xadgudub sameeya markaa xamsena waa kala wareegsan yahayoo bahalku aada u cabbay uma nadara markaasuu eegay ilaa rukbatayhi nebiga labadiisii jilib buu sidaa u eegay faidaa xamsatu dhe markaasaa xamse wuxuu noqday hamilun hamilun waaba hamilku waxa weeye sakraana mar aawi aad buu sakhraansan yahi aad buu kala sakhraansan yahi oo kala wareegsan yahi muxmaratun caynaahu labadiisa indhoodna way guduuteen waa sida khamriga caadadiisa labadii indhoodna way casaadeen fa nadara wuxuu eegay ilaa suratihi nebiga xundhurtiisuu saa u eegay uma fanadara xamsatu ilaa ras way isku wadaagtee fanadara xamsatu ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam xamsa nebiguu saa u eegay uma sacada nadara markaasuu dabeetana kor u eegay fa nadara ilaa rukbatayhi ilaa halkaa jilbuhu ka eegay sawirkiibuu qaadaya oo suu si fiican usoo qaaday cali ila isagiiba aada u eegayaa uma sacada nadara kolkaasuu haddana markuu jilbaha eegay buu koru sii eegay fa nadara ilaa suratihi ilaa xundhurtuu eegay uma sacada nadara haddana kor buu araggii usii qaaday fa nadara ilaa wejhihi nebiga wejigiisiibuu eegay intuu cagaha kaga bilaabay ayuu sidaa kor ugu eegay ilaa weji u eegay sidaa had iyo jeer dee qofka adiga markaad aragto maaragtay yarsilan uma qaala xamsatu baa waxau ihi wahal antum ilaa cabiidun liabi war ragoo wax kale ma ihidina sow aabbahay addoomihiisii ma ihidin maxaa nebiguu sheegaya marka ilaa dee waxa yarayga waxaa ka yeedhsiinaya sakhradda sakhradda wahal antum maa antum idinku ma ihidin ilaa cabiidun liabi aabbahay addoomihiisii unba hay markaa qofku dee caqligu markuu wareejiyo khamrigu isagu waa isla weynaadaa dadka kalena way la yaryaraadaan isagu sayid buu isla noqdaa dadka kalena addoommay noqdaan iyo wuxuu ka adag yaho uu jieri karo laba musiibaduu leeyahy waayahay markaa dee aabihiina waa nebiga awowgiina weeyi idan markaa meel muu geynin hadduu yihi awowgiin baa addoomma u tihiine ee ereyga waxaa ka yeedhsiiya un dee isbeddelka ku dhacay facarafa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam annahu hamilun nebigu wuxuu gartay odaygu inuu silan yahay fanakasa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu u noqday calaa caqibay cirbihiisa alqahqari alqahqara reefas buu baxay dib buu u gurto wuu haleeli waa inuu si toosa u kala uu noqdo wuxuu isi bal hadduu soo boodana gacmaha iyo xuna iskaga qabati wuxuu arkay arrinku hadduu halkaasii dhaafo kolkuu eegmadiisii arkay ee uu hadalkiisii arkay ee uu khamriga natiijadiisana ogaa dee ficil baa ku xigi buusi marka geelii diliya intaanu idinkana idin dilin ka dhaqaajiya bay noqotay fa kharaja wa kharajnaa maca wuu baxay nebigu annana waa raacnay buuhi cali markaa maxalushaahidka qisada u dheereeyuunoo dee waxyaaba badan oo laga faa'idi karaa way jiraane geelan in laga siiyo khumuskii ayaa halkaa aad ka aragtay an can ummi alxakam waxaa laga wariyay aw dubaacata ama dubaaca waa laba hablood oo ilmaadeera ama walaalaa aan idhaahno oo umulxakam baa xadiidka laga warinaya ama dubaaca laga warinaya qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin waa xagga cadafku wuxuu u socdaa uun magaca waa inanta umulxakam la ydhaha ama dubaaca la ydhaha oo waa gabadh laba magac leh ama waa laba dumaroo laba habloodoo umulxakam iyo dubaaca la ydhaha ibnatay azubayr ibna cabdilmualib labada habloodoo zubayr ibna cabdilmualib u dhalay ayaa midkood xadiidka laga warinaya annaha qaalat waxay tidhi asaaba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama sabyan nebigu wuxuu helay addoommo oo dee cadowga laga soo qabtay fadahabtu ana wa ukhtii aniga iyo walaashay gabadhaan walaalanahay ayaa israacnay iyo wa faatimatu bintu rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam iyo faatima saddexda iyadaa hablood ee aalubeytka ee ilmaadeerka ah baa rasuulkii u tagnay markaanu maqalay addoomaa loo keenay iyo shaqaaleh fa shakownaa ilayhi nebiga waxaan uga cabanay maa naxnu fiihi waxa aanu ku dhex jirna ee shaqada ah shaqada badan ayaan uga cabanay oo riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen cali baa wuxuu arkay inantii oo rafaadsan oo willihii bahalkii dhagaxii lagu ridqayay hadhuurhka ayaa ay gacmihii ku baxeen sidoo kale dhaskiina xaadhidii ay xaadhaysay buu maradii ka qabsaday rafaad badan oo shaqada ka haysta ayuu arkay wuxuu ihi bal orodoo aabba inoogu tagoo dee shaqaalahan dadku ka kaxaysanayo waad rafaadee inoo soo weydii isagaa ka dambeeyey oo soo diray hablahana way israaceen fashakownaa ilayhi maa naxnu fiihi waxaanu uga cabanay waxa aanu ku dhex jirnay shaqada ah halkaana waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihin culimadu ana cala almar'ati khidmatu bayti zawjiha in gabadha waajib ay ku tahay ka shaqaynta guriga ninkeeda isagu dabaduu kasoo shaqaynaya waajibku xaggaasuu ka saaran yahay iyaduna ninka iyo guriga iyo carruurta inay ka shaqaysaa waajibaadka u yaalla weeye wa ilaa dhibkanina wuu haystaa hablihii way ka cawdeen rasuulkuna ma odhanin calayhi salaatu wasalaam wartee hablaha shaqaalo u sameen dee waajib ku tahay saasuu cali ku odhan sidoo kale asma bintu abibakara awr awrka raashinkiisi iyo faraska raashinkiisi iyo madaxa ku sida ayuu nabigu soo dhaafi jiray calayhi salaatu wasalaam beeraha kasoo qaadaysa marka ilaahay bay ugu dhawaanaysaa ugu cibaadaysanaysaa gabadhu marka ay ka shaqaynayso guriga kitchenka caruurta ee waxa ulaha ku rafaadayso waa cibaadooyinka u yaala iyo camal waajib ahoo saaran weeye wasa'alnaahu nabiga waxaanu weydiisanay haddaanu hablahaa nahay an ya'mura lanaa bishayin min asabi inuu qayb ka mida addoomaha noo amruu idhaahdo hablaha la siiyo markaasay codsigii qadimeena waxay idhaahdeen aabba iyo adeer de waxaanu doonaynaa shaqaalahan aada qaybinaysa addoomaha qaar noo shaqeeyo nacaawiyo waa dhibanne qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi sabaqa kuna yataama bedr waxaa idinka soo dheereeyey agoomihii reer beder shuhadadii beder ku dhintay agoomahoodii ayaa addoomaha la siiyey marka madaxtooyaduna ha isku tirinine waxaa dadku se u kala daciifsanya baa loo eegayaaye agoomaha laga fuur yeelay hablow iska shaqaysta marka waxau markaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laakiin saadullukunna waxaan idin tusinayaa hablihiinan ha yeeshe eh halkaa weyne waxaa kaloon idin tusinayaa calaa maa huwa khayrun lakuna min dalik addoomahaba wax idinka wanaagsan baan idiin sheegi waa iska wardiya adigoo yidhi inantaadi intay ku timi maalkii ummadda haya shaqaale isi iska wardiya waxba kuma haye ta ayaa laga helayaa rasuulka ahi sala allahu calayhi wasalam boonada u weyn baa loo qori lahaa inanta ama iyadaaba ummadda waxu qaybin lahayd oo mamlaka mamlaka fii mamlaka boqortooyo yaroo boqortooyada kale kusii hoos jirta baabay iska noqon lahayn sida caalamu islaami iyo dad badanoo wax xukuma ay yihiin iyagaaba lasii shaxaadaa dahabka iyo waxaa sii bixibixiya marka maxay inantaasi ku jawaabi lahayd hadduu aabaheedoo wixii haya faraha badnaa uu idhaahda iska wardi waxba laguma hayo ma wardi baa imaraya odhan laydha aab wardiima maraye waxii dhiib waaya tukabirna tukabirna allah ilaahay u tasbiixsada ee u kibaarta calaa isri kulli salaati halaatan wa halaathiina takbiirata marka salaad aa ka baxdaanba saddex iyo soddon jeer allahu akbar wa halaatan wa halaathiina tasbiixatan saddex iyo soddon jeerna subxaana allah wa halaatan wa halaathiina taxmiidatan saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah maxaa hadhay boqolkii mid baa hadhay walaa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ay tamaama almia boqolkana intaa ku buuxiya addoomaha doonaysaan iyo shaqaalaba intaasaa idinka fiican waa dhab bay ka fiican tahay markaa waxaa laga faa'idaystay ana dikra yutcibu yudhibu tacab dikriga ilaahay la xuso subxaana wa tacaala daalka nafta iyo tacabka ayuu daweeyaa ayuu daweeyaa wuxuu ku geli karaa halkii shaqaalaha waayo qofka bani aadamka ah marka maskaxdiisa iyo ruuxdiisu ay raaxo hesho jidhkuna wuu raaxaystaa laakiin raaxo cunno kasta iyo cabid kasta iyo nasasho kasta iyo hurdo kasta haddaad hesho oo maskaxda lowr iyo culays uu saaran yahay oo istrasti ay qabto qofka maraaq baa ku baxaya idan sacaadat lxayaa waa dikriga iyo diinta dikriga iyo diinta way kaa marka ay naftu ku nasato jidhkuna wuu iska nasanaya ألا بذ- الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب sidaa daraaddeed bay u habboon tahay qofka shaqada muruqa ka shaqaynaya iyo dumarka kitchenka ku jira iyo dadka hawsha culus wada ee had iyo jeer hees hawleeda isku mashquuliya heesa ama hadallada badan daldala si shaqadu ay ugu fududaato oo kulaylka ay qaba uga helaan tacabkana nafis ay uga helaan inay dikriga wadaan saalixiinta dhaqankooda wuxuu ahaa ka khabaaska ah iyo ka alaabta culus wada ama wax kaaweedeynaya iyo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah bay wadi jireen ase wax badan u fududaan jireen wallahu aclam